أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha shaxbaan sannadda kunaafarboqolixyoafartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana saakay kuwooda ugu doorkaroon kataa'iba alikhbaariya ayaa baahaysay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose kayaanka sohyuuniga yuhuudda iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamartaha imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa si kulul oga hadashay qorshaha gaal trump ee qabsashada magaalada khaza iyadoona dhanka kale baaq u dirtay muslimiinta caalamka maamulka riddada jubbaland ayaa ku eedeeyey murtadiinta xasan garguurte iyo sidoo kale xamse cabdi barre in ay ka dambeeyeen dagaalka ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gedo maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa dowro diini ah u soo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jowleh ee wilaayadaas maktabka dacwada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlay horumarinta barashada qur'aanka kariimka wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowro diini ah u soo gabagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey kormeer ay ku tageen iskuullada iyo macaahidda waxbarashada ee wilaayadaasi bakool intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkana saakay kuwada ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran kataaib al ikhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare kala duwan lagu soo gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abu xasaan
kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo gudbisay muuqaal kooban oo ku aadan weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaare maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay afaafka hore ee degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose fideoga ayaa ku bilaabanaya weerarka oo si toos ah ciidamada mujaahidiintu ay ugu qaadayaan isbaarada murtadiinta waxaana hal mar oo qudha hawada isqabsatay dhammacda rasaasta oo sida roobkii oo kale ugu hoobatay qaadicu dariiqyada murtadiinta
يوم جانب يابا الحرب الضوس شب اشوف النار من شحالها وعامل عادي على اليوم العروس عدل ما كيف المخاوف waxaa sidoo kale fiidiyowgan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya lagu soo bandhigayaa meydadka qaar ka mid a maleeshiyaadka xabaddu ay leeftay kuwaasoo qaarkood u cararay meelo biyo ay ku jiraan balse xabaddu ay uga daba tagtay بداية الدروس عدمها ما تشترك ثيابها ويل عبة الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ذنبها عدمنا في بداية الدروس عدمها ما تشترك ثيابها ويل عبة الدراهم maalmihii ugu dambeeyey kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo bandhigaysay muuqaallo kooban oo ku aadan weerara ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen isbaaro ay dhigteen maleeshiyaadka riddada maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale kataa'ib al ikhbaariya ay soo bandhigtay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro murtadiinta u tiilay deegaanka goofguduud buurey ee duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay weerarkaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee isbaarada ay u taallay ويل أمريكا يا ويل ذنبها شب يوم جاهد لظى الحرب الضوس شب اشوف النار من شبابها وعامل عادي على اليوم العبوس علمه كيف الوغى واصحابها shukran walaalka abu xasaan kayaanka suhyuuniga yuhuudda iyo dowladda xabashida etoobiya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan horumarinta biyaha iyo tamarta walaalkeen nuur cali warsame abushayba ayaa warkaas inoo haya
maamulka yuhuudda sahyuuniyadda iyo dowladda xabashada itoobiya ayaa ku dhawaaqay inay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah xilli loolanada siyaasadeed iyo awoodeed ee geeska qaaradda afrika ay sii xoogaysanayaan labadan maamul ayaa gaaray heshiis laba geesood ah oo ku saabsan biyaha iyo tamarta wuxuuna heshiiskan dowladda xabashada itoobiya siinaya awood dhanka wax soo saarka korontada ah iyadoo ka faa-iideysanaysa farsamada teknolojiyada yuhuuddu ay caanka ku tahay wasiirada tamarta ee itoobiya iyo sahaynada ayaa qalinka ku duugay heshiiskan oo dhigaya in labada dhinac ay iska kaashanaan ka-faa'iideysiga ilaha biyaha ee xabashadu hodanka ku tahay iyo sare u qaadidda korontada laga soo saarayo biyo-xireenka alnahda ee laga duldhisay halka uu ka soo burqado webiga neel iskaashi suurtagal ah ee ku saabsan tamarta aan dhammaanayn sida korontada laga dhiliyo cadceedda iyo dabaysha ayaa ka mid ah majaalaadka ay labada dhinaca iska kaashanayaan waxaana la sheegay in yuhuuddu ay ka faa'iideysan karto awoodda sii kordhaysa ee etoobiya u leedahay dhinacyada tamarta korontada laga dhiliyo biyaha webiga niil sida lagu daawacay wakaaladda wararka rasmiga ee ku hadasha afka xabashida etoobiya ayaa gacanta ku haysa biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika caalami ahaan midka tobanaad ee dunida waxaana suurtagal ah in sahaynadu ay gacan ka geystaan horumarinta biyo-xireenkan maamulka yuhuudda sahaynada ayaa xiriir wanaagsan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha la leh saddex dowladood oo saliibiyiin ah kuwaasoo dhaca bariga afrika ciidamadooduna ay qeyb ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya dowladahaas ayaa kale ah etoobiya kenya iyo uganda mahadsanid abushayba imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa si kulul oga hadashay qorshaha gaal trump ee qabsashada magaalada ghaza iyadoona dhanka kale baaq u dirtay muslimiinta caalamka walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya saacado kadib markii madaxweynaha dowladda daalimada ah ee maraykanka uu jeediyey khudbad uu ku sheegayo inay ciidamadiisu la wareegayaan magaalada khaza ay ummadda islaamka si aadaha uga falcelisay arrinkaasi xoogga muqaawamada filistiin ayaa ahayd jihadii ugu horreysay sida adag uga falcelisay go-aanka cadaawadda muujinaya ee taraam uu ka soo saaray magaalada washington imaarada islaamiga afghanistan oo taariikh soo jireena u leh la dagaalanka soo duulayaasha reer galbeedka ee si adag uga hadashay qorshaha taraam ee ku wajahan reer khaza been caraah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga ah ayaa lagu sheegay in warka ka soo yeeray maraykanka uu yahay mid halis ku ah ummadda islaamka meel weliba ay ku sugan tahay imaarada islaamiga afghanistan waxaa caddeymihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay taraam madaxweynaha maraykanka ay ku tilmaamaysaa xadgudub cad oo ka dhan ah muslimiinta dhulalka filistiin ma ahan kuwa sina looga gorgortami karo waa dhulal ay leeyihiin shacabka filistiin cid kalena xaq uma lahan inay masiirkooda go'aamiso ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga afghanistan imaarada islaamiga waxay dowladda maraykanka iyo kayaanka sahyuuniga ay ku tilmaamtay kuwa halushar ah oo doonaya inay qabsaan dhulalka muslimiinta waxaana ugu baaqday muslimiinta in ay si adag uga dhiidhiyaan qorshahan dhagarta ah ee lagu doonayo in lagu qabsado magaalada khaza barakacinta shacabka filistiin ee imaarada islaamiga ah ku sheegtay faldembiyad aan looga hari doonin mujrimiinta ku howlan xalay ay ahayd markii uu donald trump iclaamiyey in ay la wareegi doonaan marinka khaza kadibna ay barakacin doonaan shacabka muslimiinta ah ee magaaladan degan mahadsanid xaarid maamulka ridada jubbaland ayaa ku eedeeyey murtadiinta xasan gurgurta iyo xamse cabdi barre in ay ka dambeeyeen dagaalka ka dhacay magaalada baardheer ee gobolka gado walaalkeen cazaam carafaad ayaa warkaasi inoo ambaqaadaya xildhibaano ka tirsan maamulka ridada jubbaland ayaa sheegay in xafiisyada xasan guurguurta iyo xamse cabdi barre laga soo abaabulay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gado oo ku dhex maray laba maleeshiyo oo murtadiin ah oo kala taabacsan axmed madoobe iyo xasan guurguurte xildhibaanadan ayaa sheegay in madaxa kooxda ridada ay qaadanayaan mas-uuliyadda dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxay intaasi raaciyeen in lagu soo duulay maamulka jubbaland ugu magacaaban magaalada baardheere arrintaasoo sheegeen inay tahay markii labaad duulaan noocaasi ah lagu soo qaaday maamulkaasi arrinta foosho xun ee ka dhacday ee baardheere meeshaas waxa ka socdo waa fal fool xun oo laga soo abaabulay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha waa cambaaraynaynaa meeshaas wax xun ayaa ka dhacay dhallinyaro soomaaliyeed ayaa la isku baabi'iyey waa marka labaad waaye ee xarunta degmada baardheere maamulka sharciga ahaa ee u soo igmatay jubbaland ayagoo dhex fadhiyaan lagu weerarayo waa marka labaad waaye dhacdada labaad way u dhacaysa baardheer keligeed ay ka dhacaysa maamul oo isteedkiisu ayidsan yahay oo sharci ah oo xaruntooda joogaan in lagu soo weeraro lagu dhammeeyo oo loo adeegsado dowladda ciidanka dowladda federaalka loo adeegsado arrintaas waa cambaaraynaynaa waana ka xunnahay wax ku qurxan nidaamka federaalisimka ma aha
waxaad ogtihiin wixii ka dhacay jubbaland raaskambooni wixii ka dhacaad ogtihiin wax hadda baardheer ka socdaad ogtihiin wax degmooyinka iyo handadaad lagu samaynaad ogtihiin cid kasta oo arrintaas qaladka ah amarkaa bixisay iyo cid kastaoo qaadatoo fulisay waa arrin layskala xisaabtami doono lamana hilmaami doono maalin walba in wiil soomaaliyeed ama wiilal soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed la isku laayo lagana sii socdo shalay ayay ahayd markii dagaal saacado qaatay ku dhex maray maleeshiyaad kala taabacsan maamulka jubbaland iyo kooxda ridada kuwaasoo ku wada sugnaa magaalada baardheere dagaalkaasi waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay saraakiil iyo askar labada dhinac ka kala tirsanaa iyadoona weli xaalad dagaal ay ka taagan tahay magaalada baardheere mahadsanid cazaam maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowro diini ah u soo gabagabeeyey mucalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jowle ee wilaayadaas walaalkan cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowra diiniya u soo gebagabeeyey macalimiinta madaarista iyo macaahidda degmada jowle taas oo lagu baranayay farqurxinta khadka carabiga dowrada ayaa u socotay macalimiinta muddo laba bilood ah waxayna ku barteen khuduud kala duwan macalimiinta dowrada loo qabtay ayaa tiradooda gaaraysa ilaa iyo soddon iyo kow macalin oo ka mid ah macalimiinta waxbara bulshada ku nool degmada jowle mid ka mid ah maamulayaasha dowrada ayaa inooga warbixiyey dowrada macalimiinta walaalayaal xaflad loo qabtay mucalimiinta dugsiyada qur'aanka iyo macalimiinta maraakista ee degmada jowle taasoo socotay muddo konton iyo afar maalmooda ama laba biloodoo wax yar dhiman dowladaas oo sida hadda horteenna ka muuqata ama sabuuradaha horteenna yaalla ka muuqata lagu baranayay farqurxinta ama khadka luuqada carabiga sida loo qurxiyo oo loo hagaajiyo waxaan ugu magac darnay dowlatu bni cabbaas lita'hiili almucallimiina waalmucallimaat gabdhaha icdaadu daaciyaadka ah macallinnimada loo diyaarinayo oo ayagana maaragtay dowladda qayb ka ahaa macallimiinta maraakista ee degmada oo qayb ka ahaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa qayb ka ahaa dowladaas dhowrka qaybood ka koobnayd ayaa meesha lagu soo gebagabeynayaa rag iyo dumarba macallimiinta ka qayb qaatay dowladan waxay gaarayaan soddon iyo kow ayay gaarayaan qof oo lix iyo toban ay gabdho tahay dhowr iyo tobanka kalena ay rag yihiin oo iskugu jira dhammaan qaybaha dugsiyada qur-aanka iyo maraakista macalinka bixinayay dowladda ayaa ka warbixiyey khadadka kala duwan ee jira ee wax lagu qorayo dowladaasi barnaamijka aan ku soo qaadannay wuxuu ahaa khatu alcarabi khatu nusqa iyo tasxiix alqur'aan alcadiim marka haddii markaa insha allahu tacaala aanu eegno mowduuca ku saabsan khadka walaalayaal waa arrin aad u muhiim jiddan ah in la daneeyo in laga faa'iidaysto ma ahan farbarasho waa farqurxin waana khadku wuxuu yahay shay taariikh leh ilaa iyo toban baan insha allahu tacaala wax ka xusaya khuduudda laga faa'iidaysto alkhatu alkuufi lambarka koowaad khadka kuufiga la yidhaahdo waxaa laga yaabaa soomaalida inuusan soo gaarin walaakinahu yustacmal waxaa kaloo jiro khatu ruqca waan haynaa sidaasoo kaleeto lambarka labaad lambarka saddexaad waa khadka midka aan baranayn oo ah khatu nusqa khatu thuluth ayaa jiro iyo khatu lfarisi waa lambarka shanaad khatu lijaaza ayaa jiro oo lambarka lixaad ah waxaa jiro alkhatu diiwaani oo lambarka toddobaad ah iyo khad la yidhaahdo ataqraa waxaa jira alkhatu taaj kan u dambeeyana wuxuu noqonayaa ee tobanaad khatu lmaqribi qaar ka mid a ardadii wax lagu baray dowrada ayaa ka hadlay waxyaabaha lagu bartay dowratu ibnu cabbaas oo shicaarkeedu uu yahay ina allaaha jamiilun yuxibu aljamaal maanoo uu shallaayaya wax badan baan calqadajan iyo ku cindanaa geele cashar iyo anoo loox bartaa ka carfi rooneed marka cilmigu waa sida shiikhu hore uu sheegay waa musbaax waaye waa iftiin sidii uu yidhi ba shirbacadle raximahullahu tacaala cilmigu waa musbaaxoo jahligu waa madow yahay uu yidhi sax waay oo wixii la faa'iidaystay aysan halkaas ku ekaan ee hore loo sii dhaqaaqo dadkii faa'iidaystana dadkii xoogaa qawaacidda ay ka maqantoon weli faa'iidaysan ay u faa'iideeyaan dadkuna waxaa laga yaabaa hadalka markii la yidhaah inay si qaldan ama suurad kale ay u qaataan dowladu ma ahayn farbarasho ee waxay ahayd farqurxin laakiin qawaaciddii farta iyo qurxinteediiyo hagaajinteediiyo quruxdeeda in la helo hawshu sidaasay ahayd si kaleyaan loo qaado دورة ابن عباس لتأهيل المعلمين والمعلمات دورadaasaan ku barannay waxyaabo aada u wanaagsan oo ay ka mid tahay khadu nuskha khadu nuskha waa khadka uu ku qoran yahay qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nebigeena sala allahu calayhi wasalam waana maaragtay in qof kasta inuu barto khad maxaa la yidhaahdaa khad waxaa la yidhaahdaa taswiiru kitaabati alxuruufi almufradati walmurakabati calaa wajhin makhsuusin ayaa la yidhaahdaa dowraadka loo qabanayo bulshada muslimiinta ayaa waxay ka mid tahay dadaalada maktabka dacwada wilaayada islaamiga mudug uu ku doonayo sidii loo horumarin lahaa aqoonta dadka muslimiinta maasanid cabdiraxiin maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ku qabtay multaqo ballaaran oo looga hadlay horumarinta barashada qur-aanka kariimka walaalkan cusmaan dhuubow ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
waxaa maalinkii labaad beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ka dhacay kulan cilmiyeedkii ku saabsanaa weyniinta qur-aanka kariimka barashadiisa ku dhaqankiisa iyo difaaciisa kaas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ka soo qayb galeen dhammaan dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib multaqaha oo saacado badan socday ayaa lagu soo bandhigay mowduucyo kala duwan kuna saabsanaa qur-aanka kariimka sida akhrinta iyo jamcinta qiraa'aadka iyo mutuunta kale ee culuumta qur'aanka waxaa kale oo iyagana doorkooda qaadanayay dadweynaha oo la weydinayey su'aaluhu laguna bixinayey abaalmarinno waxaa kale oo multaqaha lagu abaalmariyey macallimiintii kaalimo hore ka galay imtixaan laga qaaday macallimiinta madaariista kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay jimciyadda qur-aanka kariimka ay ka waday dugsiyada magaalada jilib maamulka jimciyadda qur-aanka kariimka ayaana ka hadlay imtixaanaadkii ugu dambeeyey ee laga qaaday macallimiinta madaariista iyo ardayda intuba
bishii lixaad ee toban iyo lixdeeda ayuu bilowday maalin talaado ah dugsiyada qur-aanka ayaana laga qaaday ardaydana waa laga qaaday macallimiintana waa laga qaaday mid ka mida culimmadaha ayaa bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka dhammaan waxaana laga rabaa qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala inaan barano inaan rumayno inaan ku tadabburno inaan ku camal falno inaan isku xukunno oo u taxaakunno dadkan aan ugu yeerno liibaantana halkaas ayay ku jirta alcallaama altaabiciyu aljaliil alxasanu albasri raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi tafaqaduu alxalaawata fii halaaثati ashyaa shayga koowaad u horay fi salaati wa fi dikri wa fii samaa wa fii tilaawati alqur'aan saddexdaas ka raadiya
intaasi kadib waxaa abaalmarinno la siiyey macallimiintii kaalima hore ka galay imtixaankii laga qaaday kaalinta koowaad waxaa gashay mucalimaad ka mid a mucalimaadka madaarista qur-aanka kariimka oo magaceedu u yahay caaliya xaaji maxamed kana tirsan madrasada almanaabi kaalinta koowaad caaliya waxaa la galay caatika cumar maxamed kana socoto mu'asasada al-uthuja kaalinta labaad waxaa galay mucalim cabdiraxmaan farxaan kaalinta saddexaad waxaa isla galay saddex qofood qofka koowaad ramla cali cabdi kana socoto madrasada iqra isla kaalinta iyada ah waxaa ku jira qof labaad nuur xuseen madoobe kana socda madrasada ibnu jariir adabari isla kaalintaas saddexaad waxaa gashay mucalimad ka mid a mucalimaadka madaarista qur-aanka ah laguna magacaabo caaisha cuhmaan cabdiraxmaan kana socoto madrasada ummu camaare multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ahaa mid si weyn loogu maamuusayey qur'aanka kariimka ayna ka soo qayb galeen boqolaal bulshada ku nool magaalada jilib mahadsanid cusmaan wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowra diini ah u soo gabagabaysay howlwadeennada maktabka zakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya munaasabadani ayaa gabagaba u ahayd dowre iyo kulan wadatashi ah oo wilaayadii hiiraan usoo gabagabaysay howlwadeenada maktabka sakada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan dowrada iyo kulanka oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa waxay howlwadeenada maktabka sakada ku qaateen casharo kala duwan iyagoona kulanka laysku dhaafsaday talooyin dhaxalgal ah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo kulanka ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey bahda sakawaadka wilaayada hiiraan kulankan qiimaha badan isugu jiray shaqa qaybsiga dowrada wadatashiga iyo talabixinta ee socday muddada saddexda maalmood ah oo u socday maktabka zakada ee wilaayata hiiraan alislaamiya raggii umarada ahaa oo muxaafadaadka joogay iyo raggii kaatibiinta u ahaa intuba ka kooban iyo raggii umarada ahaa oo heer wilaaye ahaa aad baan idinkugu mahadcelinayaa ragga meesha fadhiyay waa raggii loogu talagalay rugnigii qiimaha badnaa ama rugniga weynaa oo islaamiga ahaa raggii u taagna waa wax ilaahay uu nafaray waana wax ilaahay haddii la sameeyo janno looga rabo kan dhiibaya shareecadeenna muggeeda waa wax mug weyn shareecadeenna waa waasic kan bixinaya oo maalka dhiibaya waxa uu ku rabo waa ilaahay subxaana watacaala inuu janno ku siiyo kan qaadaya oo caamilka ah oo shaqadaa gudanayana waxa uu ku rabo maxaana ilaahay baa u diraye waa wuxuu janno ku rabo ammaanadaas ilaahay dusheenna uu yeelay oo nooc walba leh waa inaan ilaahay ugu baqno subxaana watacaala intaasi kadib howlwadeenada maktabka sakawaadka wilaayada hiiraan oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey dowrada loo soo gabagabeeyey iyo kulanka wadatashiga ah ee maalmaha u socday waxaa maalmahan muddo saddex maalmood noogu socday dowro dowradaasoo muxuu ah aan ku qaadan duruus aad iyo aad u fara badan oo qalbigeena saamaysay duruustaas waxaa ka mid ah mudakaratu fi sakaati alfitri alidaara alamn altaqwa ahwaala yowmi alqiyaama altacaamul maca annaas man naxnu wamaada nuriidu oo aad iyo aad muxuu ahaa qalbigeen u saameeyey meeshaan waxaan ku qaadanay dowro noo socotay muddo saddex maalmood ah anigoo ka socda degmada jallaqsi dowradaas waxaan ka faa'iidnay wax aad u badan waxaan codsan lahayn doorooyinka noocaas oo kale in loogula soo celceliyo waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysata dowradaas anigoo ka socda maktabka sukada degmada bua qable dowradii aan meeshaan ku qaadanay runtii ilaahay baan ugu mahadinaynaa bacdallaahi dadkii soo qaanqaabiyey culummadii muqadamadii mas-uuliyiintii aad baan ugu mahadcelinaynaa miisaankood qiyaam allah ku kabo annagana kuwii ka faa'iida ilaahi hanaga dhigo aad baan ugu faa'iidnay sidii idaaradii amnigii cawaamisha kala duwan kitaabihii badan kadu kala duwan ay qaadeen taqwadii ahwaala qiyaama wixii aan soo qaadan oo dhan ilaahi hanagu anfaco dadkii soo jeedin ilaahi ajirkooda ha ku kabo mahadsanid yaasir ugu dambayntiina guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gabagabeeyey kormeer ay ku tageen iskuullada iyo macaahidda waxbarashada ee wilaayada bakool cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii ambaqaadaya waxaa dhowaan wilaayada islaamiga ah ee bakool kusoo gabagaboobay safar kormeer ah oo mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo mareen wilaayada bakool kaas oo lagu qiimeynayay waxbarashada ka socota iskuulaadka iyo xarumaha kale ee waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada xafladii gabagabadaha oo ka dhacday magaalada buurdhuxunle ayna kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada intaasi kadib guddiga ayaa su-aalo weydiiyey ardayda madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunle waxay leedahay su-aasha xabashada weligeed maxay ku taami jirtay su-aasha waa taas soo soco maasha allah maay canan maxamed fasalka iyo nafas aliyaasi oo la jawaabteen xabashada waxay weligeed ku taami jirtay inay adoonsato geega soomaaliyeed marina ay ka hesho baddacaas maasha allah way ku jawaabtay allahu akbar kaal soo laba jaahisha le insha allahu tacaala aye jaahiso boqol kun oo shin soomaaliya ku guulaysatay allahu akbar waayo su-aasha xigta waxa waaye sheeg goobaha cilmiga lagu barto tafadal bismillaah magacay waa cabdirashiid cadow maxamed waxaana ka socdaa iskoolka alqamar fasalka iyana waa fasalka shanaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo goobaha wax lagu barto waa afar nooyo madarasada iskuulka maktabka masjidka waa yahay ardaygaasi uu su-aasha la weydiiyey ee ahayd meelaha cilmiga lagu barto waa imisa ama maxay yihiin ama sheeg waa si saxay u sheegay jaasiis insha allahu tacaala soo istaag soo qaada ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan oo goobta hadal kooban ka jeediyey ayaa u mahadceliyey guddiga ka socday maktabka tarbiyada isagoona la dardaarmay dadka deegaanka jasaahumullahu khayra jazaa lajnadii ishraafka ahayd ee maktabka tarbiya wa tacliimna xarka shabaab mujaahidiin ay ka socdeen oo dhammaan iskuulaadka wilaayada bakool ay soo mareen xafladaas gebagabadeed ayaan u fadhinaa ee, walaalaha marka maaragtay safar dheer u soo galay haraad badan iyo wax badan lasoo kulmay waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaa ilaahay miisaankiin xasanaadka ha idin saaro ee, wilaaya islaamiga bakool dadka ku nool waxaan leenahay waxbarashada in maaragtay aad iyo aad la xoojiyo raqbo loo yeesho wax maaragtay horumarkeena uu ku jiro iyo xadaarada islaamka waxyaabaha ugu weyn ilbaxnimada waa waxbarashada waxbarashadaas marka insha allahu tacaalaa wilaayadu wixii tabarteeda ahayd waa ay dadaashay macallimiin baa la keenay iskuulaad baa la furay sanadkan hijriga hadda maaragtay aan marayno dhexbartankiisa aan dabaalanayno ayaa la furay ilaa shan iskool ayaa la furay haddana waxaa inoo furan toban iyo toddoba iskuul tobana lagu daray macnaheeda waxaan leenahay dadka maarta in la dadaalo macallimiinta iyo waalidiinta inay isku xirnaadaan jazaakumullahu khayra jazaa magaaladan hadda aan joogno ee xafladda ka jirto waxaa ka furan goobo waxbarasho oo ilaa maaragtay laba goobood ay ugu waaweyn yihiin waa madrasada alqamar ay ka kooban tahay dugsi hoose dhexe iyo mu'asasatu alxikma oo iyadana ay soo hoosgalayso madarasada la yidhaahdo arrowda oo looga talagalay farbarka aad iyo aadna dadku ay u ajiibeen ay ugu faa'iidaysteen jazaakum allahu khayra jazaa akhyaartana waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyaan leenahay insha allahu tacaala wakhtiga oo kooban darteed xafladdii halkaas ay nooga ag tahay insha allahu tacaala aad buu u mahadsan yahay warbixintaasaad dhegaysanayseen ee walaalkeen cabdilqani waxa ay u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay tan iyo kulantideena dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh